inuu dhowaan soo saaray qabiir dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ka hadlaysay guud ahaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in somalilan ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhan ah wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta warbixintan uu qabiirku soo saaray ayaa sidoo kale lagu xusay in la diiwaan geliyo toddobaatan gaboodfal oo loo geystay wariyaal halka labaatan iyo siddeed wariyana la xiray iyo saddex xarumo warbaahineed yaasmiin cumar xaaji maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka ee ka dhisan somalilan ayaan weydiiyey xarigga iyo howljoojinta lagu sameeyey warbaahinta ayay sanadkan diiwaan geliyeen
walaal waxaan diiwaangelinta loo xiray warbaahinta waxaan diiwaangelin warbaahinta wax diiwaangelinta la xiray afar iyo labaatan kiis ama afar iyo labaatan xadhig oo isugu jiraa wariyaal la xirxiray iyo warbaahin la xiriray marka limidka ahaan waxaa xidhan laba wariye iyo sidoo kale waxaa xayiran afar saddex warbaahin ayaa hadda xayiran marka runtii waa arrin jirta weeyaan walaaceeda leh ma ahan warbaahinta oo keliya ee waxaa sidoo kale la xidhaa dadka afkaarahooda ku soo bandhiga baraha bulshada iyadoo qaarna ay ku jiraan xabsiyada waxaana ay taasi ka hor imaanaysaa dastuurka somalilan iyo xaqa fakardhiibashada ee qofka sida ay sharxayso yaasmiin cumar xaaji maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka somalilan way jiraan walaal dad badanoo loo xiray sidoo kale dad rayigooda cabiray dadka loo xiray inay fikirkooda cabireen way jiraan mar walbana way dhacaan walahan dad badan ba waxaa loo xirtaa instituudyada inay wax kusoo qoreen instituudyada ay sameeyeen oo iyadana xarib ku mutaa jirta marka waxaa hooseeya waxa weeyaan xorriyadii hadalka ayaa arrintii meel aan fiicnayn mareysa oo taasaa keenaysa in in yani qofka in la qoonsado wuxuu qoray waxa weeyaan dastuurkii kasoo horjeeda dastuurka wuxuu leey wuxuu damaanad qaaday dastuurka somaliland saalan wuxuu damaanad qaaday inuu qofku wuxuu raygiisa cabiri karo ama qoraal ku cabiri karo ama aragti ku cabiri karo markaas runtii waxay midda ku tahay xuquuqda qofka uu leeyahay ee raydiidashada ah ay kasoo horjeedaa marka taasina way jirtaa in dadka loo xiro rayigooda
guddoomiyaha ururka midooda suxufiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac ayaan weydiiyey guud ahaan xaaladda ay hadda ku shaqeeyaan warbaahinta madaxa bannaan iyo caqabadaha haysta
wallahi sidaan hore u sheegay xaaladda saxaafiyiinta somalilan ay ku shaqeeyaan de runtii aanay xagga xorriyadda marka la eego aada iyo aad ba u fiican tahay hase yeeshee mar walba aanay xorriyaddu si kastaa u fiicnaateen challengeka ama dee aanay isqabadka ah aanay xukuumadda iyo saxaafaddu aanay wuu jiraa horena waa u jiray kolley dabcan waa jiri doonaana laakiin waxaad moodaa in aanay kiisas fara badan ay dhaceen aanay sanadkan oo kale oo ah aanay kiisas saxaafada iyo xukuumadda dhexmaray ama dadweynaha iyo saxaafadda laftoodaba dhexmaray kiisaskaasi waa kiisas runtii aanay qaarkoodna ku jiraan aanay nidaamka sharciga ah oo garsoorka loo gudbiyey sida aanay horyaal t v o maandhagood la xayiray maxkamaddu xayirtay aanay milkiiliyo laftiisa la xiray dabadeedna sooja damaanad kusoo deysay aanay websiteka haryana newsoo kale isna maxkamaddu ay xayirtay aanay wariyaashiina la xiray oo sooja isna iyagana damaanad aanay toddobaadka gudihiisa kusoo deysay aanay markaa dhacdooyinka maalmaha bay ka mid tahay sida saxaafadda u shaqeysa ayaa kiisaska saxaafaduna maalin walba ay taagan yihiin markaa qaar dhammaaday iyo qaar socdo darsis ku jira intaba way jiraan inta badan xarigga loo geysta wariyaasha ayay yaasmiin sheegtay in aan loo adeegsan wax amar maxkamadeed ah ama waran sharci ah oo lagu soo xiro waxayna sheegtay in taasi ay tahay mid xadgudub ku ah sharciga u degsan somalilan walaal laba aynoo kala qaadno tusaalahaan iminka dadka xaafadda oo kale marka la xishayo ma helaan fursado badan oo ay su difaacaan tusaale ahaan mararka qaar waran looma adeegsado oo waran qabasho looma isticmaalo inta badanna somaliland kama dhacda in qof waran lagu soo xiraba taasi waa wax waa wax gudola ugu haweeyaan waxaa kale oo jira marka la maxkamadeynayana wax loo raacaa xeerarkii hore gaduuday ee dalka u yaala iyadoo u yaala xeerarkii dalka tusaale ahaan xeerarka dalka dastuurka ugu sareeya dastuurka oo kale lama raaco waxaa loo adeegsadaa waxa weyaan qofka maraygiisa hadiito xaki ha ahaado oo warbaahin waxfahisay ha ahaado shaksi weriyo waxsheegay ha ahaado ama shaksi caadiya oo bulshada ka tirsanta ha ahaado oo oo raygiisa social media mariyey ama si kalaba u sheegayba ha ahaado intaba waxa lagu maxkameeya waxa weeyaan sheerka ciqaabka jidkaasina runtii wuxuu marar badan dastuurka wuxuu damaanad qaadayaa inuu qofku hadli karo uu waxsheegi karo kanoo kale loo soo shaqeeya sheer kanoo kale soo caqabadka iyo markaa qofkii loo adeegsanayo lagu ciqaabaya yani xarig ku mudanaya waxa weyan waa xeerka ciqaabta guud weyan xeerka ciqaabta guud marka ku horeeyay dastuurka marka inta badan waxaan iswaafaqsanayn dastuurkii dalka u yaalay iyo xeerarkii lagu baqayo oo ah xeerar gaduuday
inkastoo ammaanka somalilan uu yahay mid aada u wanaagsan haddana waxay cabashooyin badan ka imanayaan in ammaankaasi yahay mid ay ka maqan tahay xorriyaddii muwaadinka iyo xuquuqda madax bannaanida warbaahinta guddoomiyaha suxufiyiinta somalilan ayaan weydiiyey sababta ugu badan ee ay dowladdu u xirto wariyaasha ama hay-adaha warbaahineed
horta marka la yidhaahdo warbaahinta dowladdu saameynta ay ku leedahay inta aanay waxba daabicin runtii somalilan kama jirto waxaa si rashidka loo yaqaano warbaahinta somalilan waa u xor inay wax daabacdo oo ay soo bandhigto wixii ay aragto hase yeeshee waxaa falcelin ay ka timaadaa wararka ay daahiyaan oo qaarkoodna dee qaladaad ku jiri karo qaarkoodna laga xumaan karo oo ay wanaagsan yihiin marka labada dhinacba way leeyihiin oo xagga saxaafadana dhibaata way ka timaadaa mararka qaarkood xukuumadduna nay qaladaadka ayaga lafteeda kusii saxdaa ah inta badan inay dhacdo in aanay nidaamka sharciga ah u marin ama inaanay saxaafadda u ogolaanin in iyagoo oo si xora ay isku difaacaan anagu soojaan waxaan mar walba ku dadaala ama saxaafiyiinta dee uga afokad garaynaa in iyagoo banaanka jooga dee dacwadooda la qaado hase yeeshee xukuumadda lafteedu iyagoo iyana challengeka ka hor imanaysabay damacda inay xidho inta ay gacanta dowladda ku jiraan ama siyaasa ku jiraan loo maxkamadeeyo oo dowlad dacwadda halkaa loogu oogo
inta badan dunida waxaa jira xeerar warbaahineed oo ay dowladaha iyo warbaahintu ku wada shaqeeyaan kaasoo labada dhinacba laga doonayo inay xurmeeyaan haddaba somalilan ma jiraa xeerka warbaahinta waxaan weydiiyey maxamuud cabdi jaamac xuute guddoomiyaha suxufiyiinta somalilan labadii kun iyo afartii baa xeerka saxaafadda ee ilaa hadda jiro la sameeyey xukuumaddii waktigaa jirtay waxay u aragtay inaanay xeerkan ciqaab saxafiyiintu ay ku mudan karaan dee dembi aanu lahayn amendment bay ka dalbatay golaha wakiilada nasiib darooyinka somalilan jiraba kamid tahay in shan iyo toban sano xeerkii saxaafaddu golaha wakiilada u hor yaala in dib loo habeeyo ururka soo shantii sano u dambeeyey dagaal dheer buu galay sidii xeerkaasi loo riixi lahaa inta badan waxaad moodaa in la siyaasidiyo axsaabta dalka iyo siyaasiyiinta dalku ay xeerkaa siyaasideen oo uu shan iyo tobankaa sanaba gacanta siyaasiyiinta ugu jiray miiska golaha wakiilada u horyaalay xeer daraafa iminka ayaa la sameeyey oo wasaaradda wafaafinta iyo soolja ay ka wada shaqeyn iyo urada bulshadu xeerkaa xukuumaddaa loo gudbiyey ilaa hadda caqabada hortaagan ma garanayno wasaaradda warfaafinta haysa in waxay ahayd mar hore loo gudbiyo koley golaha wasiirada hase yeeshee xukuumadda wasaaradda wafaafintu waxay u dirtay oo xeerkaasi gacanta iminka kuasi dib eegis ugu samayntan golaha wasiirada loo dirin garyaqaanka guud ee qaranka oo ay xukuumadda u idmatay iminka in xeerarka golaha wasiirada loo gudbinayo ay isaga maraan somalilan waxa ay beenisay inay ku xadgudubto xuquuqda qofka ee hadalka iyo cabiraadda fekerka ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee somalilan xuseen maxamed jaamac belel oo goor sii horreysay v o e da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dastuurka somalilan uu damaanad qaaday xuquuqda wariyayaasha
somalilan dee dastuurkeedu qodobka toddobiyo soddonaad baa sheegaya kala madax banaanida dastuurka iyo nidaamka hay-aduhu siday yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin marka garsoorkuna uu madax bannaanyay shaqadiisa oo shaqadooda caadi u qabsadaan sida caadigaana wariyaasha marka la qaydo ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ahba dee nidaamkubaa la horgaya maxkamadeed oo brosijurka la mariyaa saxufiyiintuna dee waa dad muwaadiniinahoo dhulkoodii ka shaqaynaya oo oo damaanadda uu dastuurka u qaaday xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda dee laguma gudbayo laakiin mar kasta ama saacad kasta khalad way geli karaan oo wariyayaashu iyo iyo saxufiyiintu iyo saxaafaduba marka waxaa iska hor imanaya askari marmarka qaar aan dee sharcigii garanahayn iyo inan yaroo saxafiyaho isaguna aan shuruucdii garanayn oo nin waliba qumanihiisa uu qoorta ugu jiro laakiin badanka waa waxaa la mariyaa dacwaddii caadi nidaamkii caadiga hadba la mariya booliiska ayaa qabta dabeetana waa la baaraa xeer ilaalinta ayaa eedda gudbisa habkaas qaarkoodna iyagoo aan eedda la diyaarin baaba meel dhexe ay ku heshiiyaan oo lagu sii daayaa
inkastoo aan isku daynay in aynu helno mas-uuliyiinta somalilan si ay uga jawaabaan eedaha ku aadan caburinta warbaahinta iyo qaabka loo maro xarigga wariyaasha haddana noomaanay suuro gelin waxaa naga xasuusina dhegaystayaal in marka ugu horreysa ee ay noo suuro gasho aannu idiin soo gudbin doono